waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiyo biri khayrka buuxa rag soo bixiyey rabaane bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan daawadayaal iyo dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka tartan cilmiyeedka bisha barakaysan ee ramadaan ee warbaahinta qaranka oo haddii allah uu daliya ka raalli noqdo caawa ay ku tartami doonaan degmooyinka beledweyne oo gobolka hiiraan ka tirsan iyo warta nabadda oo gobolka banaadir haddii allah uu daliya ogolaado daawadayaal caawa barnaamijka waxaa ila daadihi doona saaxiibkay maxamed abuukar axmed ma'ada dhanka guddiga maxamed macali xasan weydka ayaa noo jooga majaajilaysayaasha looma kala maqno oo jaajuumow iyo abbahaa ayaa goobjoogka ah ama diyaar u ah barnaamijka markaasi inay halkan ka joogaan caawa majaajilada dhinaca kaamirooyinka waa siciid suuryaako iyo cabdulaahi calas yackooyare dhinaca farsamada idaacadda waa cabdisalaan iyo sidoo kale maxamed cabdiqalaf isku xirka telefoonada degmooyinku waa cabbaas maxamed faarax tv-ga dhinaca farsamada waa maxamed cabdixakiim buunka dhinaca facebookga iyo annagana waxaa sugaan xiraya fu'aad muxiidiin khaliif soo dhowaada daawadayaal iyo dhegaystayaal mar kale barnaamijka ayaa noo bilaaban doonaa haddii allah uu dali raalli ka noqdo aan ku horumaro degmooyinka inaan hubiyo si ay markaasi ay diyaar ku yihiin telefoonnada degmada warta nabadda halow warta nabadda
halow
warta nabadda waadna maqashaan soo maaha diyaar waa utihi barnaamijka caawa inaad ka qayb gashaan si fiican waayahay beledweyne halow
halow radio muqdisho waayahay barnaamijkaa diyaar baad u tihiin caawa
si fiican waxaan idinka codsanaynaa inaad nala ilaalisaa nidaamka iyo habsami socodka barnaamijka oo markaa aad diyaar ahaataan markii su-aasha laydin weydiiyey iyo waktigan adinkoo ka faa'idaysan doona waayahay maxamed macali xasan ayaan siin doonaa markaasi si lambaradii degmooyinka tartamaya caawa uu ugu qabto degmada lagu bilaabayo si aan u ogaano weydka soo dhawow aad iyo aad umaadsantahay axmed cali kaahiye ee runaantii sida sharciga tartanka uu dhigayo waxay tahay in markii la bilaabayo tartanka degmooyinka ka qaybgalaya waxaa la siiyaa nambaro si ay u kala qaataan isla markaan la ogaado degmada lagu bilaabayo su-aalaha dabcan caawa waxaa nambarada noo ah soddon iyo soddon iyo kow halow beledweyne
halow radio muqdisho haye labada namber namber qabso namber soddon iyo namber soddon iyo kow kow iyo soddon kow iyo soddon dabcan degmada warta nabaddan waxaa usoo haray namber soddon waana nambarkii su-aalahan ku bilaabi lahayd warta nabaddaa bilaabaysa su-aalaha cawadayaa cawdal dheerseya hey macnaha waydko sidiis websiteki ab soo baxay macnaa waxaa siiri cawad war dhiigle beledweyne waayki macnaa warta nabadda iyo beledweyne websitekii dhan ab u yimid macnaa asaaba guddi naqaamo cawada isha kafarta way sheekay isha kafarta waa lishaya wayd ka waran
oo kees arkaa wax kale masu arki laha gaahiya ee cawada weliba waxaa umalaysaa ee warta nabadda oo run ahaantii magaca dambe nabad iska sheekeynayo dhanka kalena beledweyne iyadana waa beled aad iyo aad u weyn oo meeshii rabtidka degi kartid intana nabadiyaa taaloajaa'ib waay cawada cawa caadi maaha abahana tartan kalaa ka dhexeeya sooma ee mala dhihina allow nabadu washay gudbane garashayow yeesha
marka waa arkaysa kaaya tacwa john jalami jalam jalam waxaa soo labist filimkii nasiib camal profesoorka profesoorka meeshiina ka wada cawadhaba dhaba gobolonida wada way waa mahadsan tihiin waa bilaabaynaa barnaamijka ayaan sii gudagelaynaa haddii allah idmo allah noo fududeeyo waxaan ku hormarayaa su-aalaha waxaa bilaabaysa degmada warta nabadda ee gobolka banaadir warta nabadda u diyaar garooba su-aasha su-aashu waxa ay u dhacaysaa sida tan warta nabadda xagasha u dhexaysa fallaar abaar iyo fallaar noqodka waa toddobaatan digrii haddaba soo saar xagasha abaarka iyo xagal noqodka ee galanziga haddii aan ku celiyo su-aasha waa sida tan degmada warta nabadda xagasha u dhexaysa fallaar abaar iyo fallaar noqodka waa toddobaatan digrii haddaba soo saar xagasha abaarka iyo xagal noqodka ee galansiga markan saddexaad haddii aan ku celiyo warta nabadda su-aashu sidan ayay u dhacaysaa xagasha u dhexaysa fallaar abaar iyo fallaar noqodka waa toddobaatan digrii haddaba soo saar xagasha abaarka iyo xagal noqodka ee galansiga waa filayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan warta nabadda in sha allah waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
halo warta nabadda halo raadiga muqdisho annagoo ah tartamayaasha degmada warta nabadda haddii aan isku dayno su-aashaasi jawaabtaydu waa xagal abaarka soddon iyo shan xagal noqodkana waa soddon iyo shan labada xagalna waa isku mid
waa hagaag haddii jawaabtu sax tahay haddii kale guddiga
su-aasha la weydiiyey degmada warta nabadda jawaabta ay ka bixiyeen waa qalad
haddii ay soo hareer martay warta nabadda halow beledweyne
halo radio muqdisho jawaabta
bismi illah annagoo ah tartamayaasha degmada beledweyne ee gobolka hiiraan jawaabta waxaan ugu jawaabaynaa waa konton iyo shan iyo konton iyo shan digri
waayahay guddiga jawaabta hadday sax tahay beledweyne ku celi jawaabta
haddii aan su-aalaas ka jawaabno waxay noqonaysaa xagal abaarka waa konton iyo konton iyo shan ta kalena waa iyadana konton iyo shan digri labadaba
beledweyne si sax u kala dhig su-aasha ta kale lama yidhaha waxaan rabnaa inaa carabaabto labada jawaab laga sugayo xagal abaarka waa konton iyo shan xagal nafadkana waa konton iyo shan oo digri wada ah
beledweyne ayana ma garan jawaabta waa hagaag haddii ay soo hareer martay labada degmo ee caawa tartamaya
falaarne la jiidooyala toona waa lasoo naqaalo ani maa ani ugaarsatamang sagaarumaan gaadi jirnay makastayna gudigii ku gari usaan jeer macdaa khatare guddigaan ka sugaynaa jawaabta
su-aasha la weydiiyey degmada warta nabadda ee soo hareermatay islamarkaana ay ka faa'iidaysan waayeen degmada beledweyne waxay u dhacaysay xagasha u dhexaysa fallaar abaar iyo fallaar noqodka waa toddobaatan digrii haddaba soo saar xagasha abaarka iyo xagal noqodka ee galansiga jawaabta oo saxa waxay noqonaysaa xagasha abaarka waa soddon iyo shan digrii xagasha noqodka ee galansiga waa konton iyo shan digrii waa hagaag waa waa filayaa inay markaasi meel ku wada qorteen labada degmo ee caawa tartamaya mar dambena aysan ka hoos bixi doonin insha allah su-aasha markaan waxaa iskale beledweyne beledweyne dhageyha fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan walax jooggeedu yahay laba sentimitir ayaa soo saarayso humaag run ah oo afar sentimitir ah ama afar sentimitir jooggiisu yahay haddii la dhigo meel muraayad golxa leh u jirta soddon sentimitir waa maxay dherer kulmiska muraayadda golaxada leh iyo fogaanta humaagga haddii mar labaad aan ku celiyo beledweyne su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan walaax jooggeedu yahay laba sentimitir ayaa soo saaraysa humaag run ah oo afar sentimitir jooggiisu yahay haddii la dhigo meel muraayad golxa leh u jirta soddon sentimitir waa maxay dhirar kulmiska muraayadda golxada leh iyo fogaanta humaagga markaan saddexaad haddii aan ku celiyo walaax golxad waa walaax jooggeedu yahay laba sentimitir ayaa soo saaraysa humaag run ah oo afar sentimitir jooggiisu yahay haddii la dhigo meel muraayad golxaleh u jirta soddon sentimitir waa maxay dhirar kulmiska muraayadda golxada leh iyo fogaanta humaagga waa filayaa beledweyne inaad garateen su-aasha aadna ka jawaabi doontaan insha allah waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane
halow beledweyne waayahay beledweyne qadka ayay ka baxayn waxaan dabcan rooba da-oy roobka waay roobka roob haddii da-ay qadka waa iska go-aa waayahay iska sugaynaa roobkus ilaa inta ilaa beledweyne isku xiran yahay waxaan markaasi aan ka sugaynaa in markaasi qadka ay deg deg ugu soo celiyaan guddiga ka howlanaya cabaas maxamed faarax oo markaasi cabaas qatar dhinaca isku xirka noo joogo telefoonada waxaan ogaan doonaa beledweyne inay si ku talagala qadka uga baxeen iyo markaasi in cillad ay jirto waa lagu howlan yahay dabcan waxaan dabcan farsamo yaqaanka dib ugu celinaynaa waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaystu beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaystu qabiilka la buufinayo asaagana ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaagan ku beegsan mayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
halo beledweyne halo radio muqdisho waayahay beledweyne su-aashii hore aan idin weydiinay dabcan waa su-aashan ayaan idin weydiin doonaa su-aashaasi hawada ayay ka bixi doontaa waxaad sheegtaan beledweyne sheeg sanadkii la aas-aasay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona beledweyne mar kale su-aasha sheeg waktigii la aas-aasay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona markaan saddexaad haddaan idinkugu celiyo sona waxaad sheegtaan sanadkii la aasaasay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona waan rajeynaya inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan beledweyne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiyo biri kayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri kayr ka buuxa waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
halow beledweyne
halo radio muqdisho jawaabta
haddii aan isku dayno su-aasha su-aasha jawaabteeda waxay noqonaysaa kun sagaal boqol lixdan iyo afartii
waayahay jawaabta ay bixiyeen beledweyne hadday sax tahay haddii kale guddiga
wata intaan jawaabta bixinin waxaan rabaa inaan u sheego tartamayaasha inay nala ilaaliyaan nabsami socodka tartanka guddiga wuxuu halkan u fadhiyaa qiimeyn fara badan waxaa laga yaabaa degmada ay soo noqonoqoto ciladahooda inay ku waayaan qiimeyn ay ku heli lahaayeen tartanka dhanka kale farsamayaqaanadeena waxay ku hoolan yihiin xaqiijinta siday wax u dhaceen haddii ay caddaato degmada in si ku talagala ay qadka telefoonka oga baxeen guddigana wuxuu ka qaadan doonaa go-aankii ku habboon ma aragtay markaas jawaabta haddii aan u baxo oo ahayd sheeg sanadkii la asaasay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona jawaabta ay ka bixiyeen waa sax oo waa kun sagaal boqol lixdan iyo afartii waa kun sagaal boqol lixdan iyo afartii
wow beledweyne khatar khatar lalo laba dhibcood oo kaali carag ee waxaa ka qaadanaysiin guddoomiyaha ururka dhallinyarada tartiibtoo asaga ka qaata maxamed cabdullahi ayaa uu dhiibi waayahay waa waa waa waa waa mahadsan tahay degmada kale ee warta nabadda ayaan dabcan su-aasheedii soo gaarnay oo codsanaynaa markaasi sida guddoomiyaha guddiga tartanku uu markaasi codsadaba in la ilaaliyo nidaamka iyo habsami socodka barnaamijka oo aysan soo laablaaban cilladaha markaasi tii hadda la midka ah waa hagaag warta nabadda su-aashu sidaa tan ayay u dhacaysaa dhegihiina fura saxaabigee baa lagu naanaysi jiray dulnuurayn warta nabadda waxaad sheegtaan saxaabigee lagu naanaysi jiray dulnuurayn haddaan mar saddexaad ku celiyo waxaad sheegtaan saxaabigii lagu naanaysi jiray dulnuurayn waa filayaa inaad garateen warta nabadda oo aad ka jawaabi doontaan su-aashaasi insha allah
barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane
halo warta nabadda
anoo raadiga muqdisho haddii aanu isku dayno su-aashaasi jawaabteedu waa cusmaan bin cafaan
haddii jawaabtu sax tahay iyo haddii kale guddiga
su-aasha la weydiiyey degmada warta nabadda oo u dhacaysay sheeg saxaabiga lagu naaneysi jiray dulnuureyn jawaabta ay ka bixiyeen waa sax oo waa cusmaan bin cafaan radia allahu canhu
warta warta waaye warta waaye warta warta warta laba dhibcoodaa soo wadaa waxaan u soo dhiibaa guddoomiyaha degmadano yaasiin yaasiin aan u dhiibaa usile saxuur sii kar dadkaan kale waa jiijiifteen aan umalees cadaan haa haa waa dhaarsan yihiino
waayahay su-aasha markaan beledweyne ayaa iskale beledweyne dhegihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa beledweyne sida tan nebigee lagu naanaysi jiray dulnuun haddii aan ku celiyo su-aasha waxay u dhacaysaa sida tan beledweyne nebigee baa lagu naanaysi jiray du'nuun mar kale haddaan ku celiyo nebigee lagu naanaysi jiray dulnuun waa filayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan beledweyne insha allah waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane
halo war beledweyne
halo raadiyo muqdisho jawaabta
bismillah haddii annaga waa tartamayaasha degmada beledweyne ee gobolka hiiraan su-aal jawaabteeda waxay noqonaysaa nabiyullaahi yuunus calayhi salaatu wasalaam
waa yahay haddii jawaabtu sax tahay iyo haddii kale guddiga
su-aasha la weydiiyey degmada beledweyne oo u dhacaysay nebigee baa lagu naaneysi jiray dunuun jawaabta ay ka bixiyeen waa sax oo waa nebiyullaahi yuunus calayhi salaam beledweyne khatar cadiim waa soo dhiibi labada gool waxaan u soo dhiibi horta koo saaxiibkeyga cooke usoo diyaara kori rabo jaaka gashto libisti kursi muluu fadhiisto kaahi waxaa looma leenahay boorsa dhar ku jiro gadaalaa la geliy agaasiba xoog marka dabasiir war gadaal iisaa bixi horaa la geey lamada dhibcood usaa dhiibu dhiibu isigi ka qaata weliba waxaas jooga cajiin xaafadda cajiin isku jira karaadi waayahay labada dhibcood ee beledweyne markaan su-aasha waxaa iskale degmada warta nabadda ee gobolka banaadir warta nabadda dhagihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan soo saar caadinimada sodium chloride oxide soo saar caadinimada sodium hydro oxide haddii labaatan mililitir oo milankaas ka mid ah ay isfasaqaan boqol iyo labaatan mililitir oo hydrochloride acid ah haddii waa iyadoo caadinimadu ay tahay eber dhibic toddoba shan nac mar kale haddii aan ku celiyo warta nabadda soo saar caadinimada sodium hydro oxide haddii labaatan mililitir oo milankaas ka mid ah ay isfasaqaan boqol iyo labaatan mililitir oo hydrocolorid acid ah iyadoo caadinimadu ay tahay eber dhibic toddoba shan nac mar saddexaad warta nabadda soo saar caadinimada sodium hydro oxide haddii labaatan mililitir oo milankaas ka mid ah ay isfasaqaan boqol iyo labaatan mililitir oo hydrocolorid acid ah iyadoo caadinimadu ay tahay eber dhibic toddoba shan na waa filayaa warta nabadda inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha allah
beertuu isticmaalka beeray bakshiishkii oo bahabahaysku beertuu isticmaalka beeray bakshiishkii oo bahabahaysku qabiilka la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo halo warta nabadda
halo raadiyo muqdisho haddii aan Jawaabta.
isku dayno su-aashaasi jawaabteedu waa labaatan iyo shan
haddii jawaabta warta nabadda ay ka bixisay su-aashii la weydiiyey ay sax tahay iyo haddii kale guddiga
su-aasha la weydiiyey degmada na- warta nabadda ma garan haddii warta nabadda ay soo hareer martay halow beledweyne halo raadiyo muqdisho jawaabta annagoo ah tartamayaasha degmada daladweyne ee gobolka hiiraan su-aasha jawaabteeda waxay noqonaysaa afar dhibic shanna waa afar dhibic shanna waa hagaag haddii jawaabtu iyana sax tahay iyo haddii kale guddiga
su-aasha sida kafaa'idaysiga u hortaalla degmada beledweyne oo u dhacaysay soo saar caadinimada sodium hydro oxide haddii labaatan mililitir oo milankaas ka mid ah ay isfasaqaan boqol iyo labaatan mililitir oo hydrocaloric acid ah iyadoo caadinimadu tahay eber dhibic toddoba shan n ama na jawaabta ay ka bixiyeen waa sax oo waa afar dhibic shan n ama afar dhibic shan caadinimo
beledweyne lama dhibcood oo kaale arag waxaa ka qaadanaysiin inteen dhigaa markaan awo bengiga taaway nigu jirtaa aqoon oo xiran oo ammaan eh oo kaale arag may miniyaal waa u dhisay oo la dayactira ha qarash ha haddii kalena macnaa isla jaamacadda soomaaliya ها أقونت وأردت علمي قد عيال وسؤال أنا تايقا صوت دارين haddii kalena gobolka banaadir aad وقاي tegaysi عيد ما نود قريد waa hagaag barnaamijka ayaan ku guda jirnaa haddii alla idmo su-aalihii qaybihii hore ayaa waxa ay ku dhow yihiin heerkii ama dhextaalkii ayaa soo dhow su-aashan waxaa iska leh degmada beledweyne ee gobolka hiiraan beledweyne dhagaha fura hydrogen peroxide ayaa markii daaha laga rogay waxaa la ogaaday in ay ku jiraan shan dhibic sagaal boqolkiiba hydrogen sagaashan iyo afar dhibic hal boqolkiibana oxygen culayska molekiyuulkuna waa soddon iyo afar soo saar naanaysta dhabta ah ee iskudhiskaasi leeyahay mar labaad haddii aan ku celiyo beledweyne su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan hydrogen peroxide ayaa markii daaha laga rogay waxaa la ogaaday in ay ku jiraan shan dhibic sagaal boqolkiiba hydrogiina sagaashan iyo afar dhibic hal boqolkiibana oxygen culayska molekiyuulkuna waa soddon iyo afar soo saar naanaysta dhabta ah ee iskudhiskaasi leeyahay mar saddexaad haddii aan ku celiyo beledweyn hydrogen peroxide ayaa markii daaha laga rogay waxaa la ogaaday in ay ku jiraan shan dhibic sagaal boqolkiiba hydrogen ah sagaashan iyo afar dhibic hal boqolkiibana oxygen ah culayska molekiyuulkuna waa soddon iyo afar soo saar naanaysta dhabta ah ee iskudhiskaasi leeyahay waan filayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan beledweyn haddii alla yidhaa waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqo gaarne beertuu isticmaalka beeray bakshiishkiyo bahabahaystu beertuu isticmaalka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku qabiilka la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaagen ku beegsan mayne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqo gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan low beledweyne halo raadiyo muqdisho jawaabta bismillah annagoo ah tartamayaasha degmada beledweyne ee gobolka hiiraan su-aashaasi jawaabteeda waxay noqonaysaa h sab two o sab two ama h lahoos dhige labo o lahoos dhige labo
waa hagaag haddii su-aashu waa jawaabtu sax tahay iyo haddii kale guddiga
دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية
su-aasha la weydiiyey degmada beledweyne oo u dhacaysay hydrogen peroxide ayaa markii la daaha laga rogay waxaa la ogaaday inay ku jiraan shan dhibic sagaal boqolkiiba hydrogen ah sagaashan iyo afar dhibic hal boqolkiiba oxygen ah culayska molekiyuulkana waa soddon iyo afar haddaba soo saarnaa neesta dhabta ah ee isku dhiskaasi leeyahay jawaabta ay ka bixiyeen beledweyne waa sax oo waa h two o two beledweyne alla cisag alla cisag alla cisag alla cisag laba gool oo kaale arag ee waxaa ka qaadanaysiin jaamacadda cawi casir aqoonta u taagan oo wax ka lama jaamacadda soomaali soomaali jaamacaddaas le jaamacad macmugo haddaba ani jaamacaddaas aan tegooya annabtay taasaa lee qori mardhow bes bangiga taabna wixii oo lacag ee meesha le ugu shuba keena nairaalow gobolka banaadir gobolka banaadirna meel kaleba ma usleenka shaqeeyaaba usmaan shaqeey ah shaqaale gobolka banaadir lee loo noqdaa haddii oo dhul la xaaqaay haddii wax kasta maano ha laami daraad la shubaa laamigaan arkaya biyaha fade waa isku dhex hore aan ku dhahay anaa lii dhigi makiinadii oo laamiga dhulka ku qabeysina Anaa la qatay ah balboos.
xilligaa lagu xiri waa la giraangiri laami nadiif khatar maka dhigin ah cufle waa usan cufle keenaay
waayahay gobolka banaadir barnaamijka eh, ka baxaya warbaahinta qaranka isaga ayaa dabcan taabageliyey jaamacadda soomaaliya ayaa soo diyaarisay su-aalaha sidoo kale macalimiin soomaaliyeed oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa jooga ayaa su-aalaha scientifiga ah eh, diyaarintooda markaasi isku howlay aad way mahadsan yihiin su-aashan waa su-aasha degmada warta nabadda ayaa iska leh waana su-aashii afaraad ee degmadaasi mar dhow dhextaalkii ayaan geli doonaa warta nabadda su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan sheeg waddanka adduunka dhul ahaan ugu weyn warta nabadda mar kale su-aasha haddaan ku celiyo sheeg waddanka dhul ahaan dunida ugu weyn mar saddexaad sheeg warta nabadda waddanka adduunka dhul ahaan ugu weyn waan filayaa inaad garateen oo jawaabta la soo degdegi doontaan insha allah waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
hallo warta nabadda
halo raadiyo muqdisho haddii aan isku dayno su-aashaasi jawaabteedu waa wadanka ruushka ama raashka
waa hagaag su-aasha jawaabta ay ka bixiyeen degmada warta nabadda tartamayaasha caawa u tartamaya hadday sax tahay guddiga
دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية
su-aasha la weydiiyey degmada warta nabadda oo u dhacaysa sheeg waddanka adduunka dhul ahaan ugu weyn jawaabta ay ka bixiyeen waa sax oo waa dalka ruushiya
awabo dalka raashiya ruushka rooshka ayaa lama- Rashiiniga.
rashiiniga hataa loojini qabtaan lamadan dhibcood ku xiraa yaa loo geeyaa magsay Ha.
generaal bashiir goob baa loo dhiibaano usaa hor u wadaa macnaha dhinaciisa ay socaayaan lama dhibcood si socda iyadoo si u socdaan fifty mes geeya generaal weliba ruushkana baraf baraf aano generaalka ruushkaas wax kusoo barti mugsoon tahay bahashana raashkaa lagu jawaabi marka generaal bashiir goob baa u dhiibaynaa usaa u geeya hor dhiigley warta nabada miyaa us warta nabadda warta nabadda dadkii hor ilamiyo aan waa kuna naqsaa ila yaabin saas waa waayahay su-aasha markan waxaa iskale degmada beledweyne ee gobolka hiiraan beledweyne su-aashu sida tan ayay u dhacaysaa dhigihiina fura beledweyne waxaad sheegtaan waddanka adduunka dhul ahaan ugu yar su-aashii hadda ayay ka agdhowdahay mar kale haddaan ku celiyo beledweyne sheeg waddanka dhul ahaan adduunka ugu yar mar saddexaad haddii aan ku celiyo beledweyne sheeg waddanka dhul ahaan ugu yar adduunka waa filayaa inaad garateen oo jawaabta aad bixi doontaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
halow beledweyne
halo raadiyo muqdisho jawaabta bismillah annaga waa tartamayaasha degmada beledweyne ee gobolka hiiraan su-aashana la weydiiyey jawaabteedu waxay noqonaysaa vatican
haddii jawaabtu sax tahay iyo haddii kale guddiga
su-aasha la weydiiyey degmada beledweyne ee gobolka hiiraan oo u dhacaysa sheeg waddanka adduunka dhul ahaan ugu yar jawaabta ay ka bixiyeen waa sax oo waa vaticanka فاتيكان فاتيكان وجوج جرجا كدير اي وجيتي فاتيكان ويكن ووريغا غداشي ورتي ويومريسها ما حد عام كسي فاتيكان انيغو ادي horta qaarada ka tirsan tahay Yah.
qaarada خاردا خارد واب كوسو ولا لكن ما حد عام كسي انيغو ادي كورابا هاي غرورين معناها waxaan ka wadaa jawaabi anigoo adi kuraba hay garuuri agjoog camala ay ay jooga ay gasibaxde labada dhibcood beledweyne buundada saar يا بندن بندن مثلا buuntada weynta liiq liiq Buundaweyn.
بيز اللي يخليك انت انصاري بندن وين ka dhacda يا عشان كده على عوكا دبالك صاحب والله قدام الحور عليه على خخع وديبي يا على خخع Ay, وديبي يا أر- ارلانديك والله انا وجهك مكبايا اه يكون ديبي cilmi waara u dhiiba ma cilmi waara ma joogo ما نقول بروك وحوايا تهريب بس وجرى وصيل دوضة وصعد الضب دعوة الله soo jiraana يا soo jiraa وحس نيز وحس هاي انجليز كما زايمو Maya, maraykanka markii la yidhaha waa taxajawe Aye.
garburuka maa maraykan jooga tahriib haddii gosh soo naqayn maxkamada kulus diyaarada ku tegi lahay diyaara okay normal Maya.
waayahay waxaan soo gaarnay dhextaalkii dhibci waa dhiibta soo maaha awadiib dhextaalkii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay iyo isbarashadii degmooyinka Een, haddii alla idmo min saddex su-aal ayaa noo dhiman oo aan markaasi sii gudageli doonaa Een, hase yeeshee goordhow waxaan u gudbin doonaa eh, eh, guddiga oo markaasi saaxiibkay weydka oo uu degmooyinkii taariikhoodii iyo markaasi gudageli doono hase yeeshee markaan fariintii gobolka banaadir ee ahayd markaasi dalkaaga hal dollar ku dhiso